الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen isniina taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afar-iyo tobanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war ka soo saaray camaliyaddii nusratulmadluumiin ee lagu beegsaday xarunta sirdoonka riddada ee magaalada muqdisho waxaad dhegaysa doontaan kelimad lagu faahfaahiyey howlgalkaas iyo ujeeddooyinkii loo qaaday oo aan barnaamijka ku soo gudbin doonno qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah kadib duulaan qaatay saacado badan guutada istishhaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgal fariida ka fulisay mid ka mid ah xarumaha fadeexadda iyo arxandarrada ku caanbaxay ee ku yaalla muqdisho ee lagu kabaano dadka muslimiinta ah mujaahidiinta oo allaha fadligii soo xoreeyey maxaabiistii cadowga u jeebeysneed dhegtana dhiigga u daray saraakiisha iyo maleeshiyaadkii qaabilsanaa xabsigaasi haddaba maxaan ka naqaan xaruntan iyo taariikhda mugdiga ee leedahay sideese howlgalkan bannaanka u keenay habacsanaanta amni ee xarumaha cadowga halka ayuu ku dambeeyey doobiskii iyo faankii hoggaamiyaasha riddada warbixin ku aadan ayaad faafreebka caawa ku dhegaysa doontaan shabeellada hoose mid ka mida diyaaradaha cadowga oo saacadihii lasoo dhaafay ku burburtay deegaan hoosaga degmada tooratoorow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waraysi ayaan idinkaga haynaa qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah maamulada shaadala dirirada ah ee somalilan iyo puntland oo ku dhawaaqay inay samaysteen iskaashi amni iyo mid siyaasadeed haddaba maxaa xilligan ku soo beegay taliyayaasha sirdoonnada dowladaha xabashida etoobiya iyo kenya oo xasan gurgurta uga yeeray magaalada kismaayo iyo kulamo halkaasi ka socda dowlado gaalo ah oo dadaal ugu jira sidii ay axmed madoobe iyo xasan gurgurte u wada hadashiin lahaayeen barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa boqolaal ka mid a bulshada muslimiinta ee ku nool deegaana ka tirsan jubbada hoose oo si weyn uga faa'iidaystay mashruuc isugu jira dacwo iyo daawo oo maamulka wilaayadaasi u gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheena ayaa barnaamijka iila qaybgeli doona anna halkaeeda kala socodsiinaya waxaadna si toosaan nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalos ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa si toosaa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxauu noqonayaa hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saaray weerarkii lagu qaaday xarunta godka jilcow ee magaalada muqdisho iyadoona baaq guud loo jeedaya shacabka caasimadda ku dhaqan haddaba ku soo dhowaada kelimad loogu magacdaray nusratulmadluumiin oo ujeediyey sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta oo kelimadaas caawa jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه أما بعد قال الله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ina kayda ashayطaani kaana daciifa aayadahaas wuxuu allah subxaanahu wa tacaala nagu amrayaa inaan jidkiisa ku dagaalanno si gaar ah wuxuu allah kula hadlayaa kuwa nolosha adduunye ee liidata ku iibsanaya aakhirada baaqiga ah allah wuxuu intaa raaciyey in qofkii jidkiisa ku dagaalama ama ha la dilo ama cadowga ha ka adkaadee inuu allah siin doono ajar aad u weyn aayadda labaad wuxuu allahna leeyahay maxaa idinku dhacay oo aad allah jidkiisa dartiis uga dagaalami la'dihiin iyo jidka kuwa mustadcafiinta ah ee ragga dumarka iyo carruurtaba leh ee ay gaaladu gumaysanayso waxay doontana ka yeelayso dadkaas sidii cadowgaas looga soo fakin lahaa maxaad ugu dagaalami la'dihin ayuu allahna leeyahay subxaanahu wa tacaala allah wuxuu intaa ku sii daray inuu kala saaro dadka dagaalamaya iyo asbaabahay u dagaalamayaan kuwa mu'miniinta ah waxay u dagaalamayaan allah dartiis iyo in kelimadiisa kor loo qaado shariicadiisa la dabaqo halka kuwa gaalada ahna ay u dagaalamayaan sidii allah looga gaaloobi lahaa diintiisana looga hor iman lahaa haddaba annagoo raacayna amarka allaah ku dhaqmaynana aayaadkaas cadcad fulinaynana amarka uu allahna siiyey ayay ciidamada mujaahidiintu waxay gelinkii dambe ee shalay oo sabti ahayd labiyo tobankii rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri saacaddu markay ahayd shantii oo toban dhiman ama afartii iyo konton daqiiqoo galabnimo howlgal isugu jiray istishaadi iyo inqimaasi ay la beegsadeen xarunta loo yaqaano godka jilicu ee magaalada muqdisho xaruntan oo ah goob ku caanbaxday ashahaadoola dariirnimada tacadiyada dhaqanxumada iyo in lagu ciqaabo shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed waa goob marka magaceeda ay dadku maqlaan lagu soo xusuusto wixii dad shacab ahaa ee lagu dhex gumaaday wixii dumar lagu kufsaday iyo wixii culimo lagu ciqaabay waa goob magaxumadeeda ay xitaa qaar ka mid ah madaxyaweynta murtadiintu ka yaqyaqsadeen ilaa ay xilli sii horreeyey sheegeen in goobtaa la beddelo howlo kalena lagu qabto balse ilaa hadda falalkii guracnaa sidii baa looga sii wadaa gumaadkii shacabkana wuuba ka sii daray waana sababta ay mujaahidiintu u weerareen xilligii uu shalay weerarku xaruntaas beegsanayey waxaa ka socday shiray isugu yimaadeen saraakiisha sirdoonka riddada gaar ahaan qaybta muqdisho kuwaas oo ka arrinsanayay hagardaamooyin ay u maleegayeen shacabka caasimadda howlgalkan oo loogu magac daray camaliyatu nusratu almadluumiin wuxuu u bilowday siday mujaahidiintu u qorsheeyeen waxayna ciidamada mujaahidiinta oo allah fadligiis si xeeladaysan uga gudbay dhammaan barihii laga ilaalinayay xarunta weerarka ka bilaabeen gudaha xafiisyada cadowga ciidamada mujaahidiinta ahaa ee gudaha u galay godka jilicow ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay dhismayaasha xarunta waxayna halkaa ka sii daayeen dhammaan maxaabiistii muslimiinta ahayd ee ay cadowga murtadiinta ah goobtaas ku ciqaabayeen howlgalkan ayaa waaberi ku dhowaadkii ku soo dhammaaday si guul ah kadib muddo ku dhowaad toban saacadood ah oo ay mujaahidiintu maamulayeen dhismayaasha iyo xafiisyadii cadowga khasaare xooggan oo dhimasho iyo dhaawac leh ayaa halkaa lagu gaarsiiyey saraakiishii iyo askartii murtadiinta ee ku sugnaa godka jilicow iyo kuwii u soo gurmaday intaba waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna waxaan bogaadinaynaa howlgalkan fariidka ah ee ay geesyada tawxiidku la beegsadeen halbowlaha cadowga kuna soo furteen maxaabiis muslimiin ah oo ay murtadiintu dulmi iyo gardarro ku haysteen kuwaas oo maanta ayagoo xor ah dadkoodii iyo deegaanadoodii dib ugu soo laabtay waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay abaabulka diyaarinta iyo fulinta howlgalkan barakaysan waxaan allah ka baryaynaa inuu aqbalo shuhaadadii naftooda u hurtay sidii kelimadda allah kor loogu qaadi lahaa shirkiga ee gaalnimadana adduunka looga tiri lahaa looguna gurman lahaa muslimiinta mustadcafiinta ah ee ku dhibaataysan xabsiyada saliibiyiinta iyo murtadiinta dadka soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan u sheegaynaa gaar ahaan reer muqdisho waan la soconnaa dhibaatada aad ku jirtaan waan la soconnaa gumaadka iyo boobka la ydinku hayo waxaan aragnaa muuqaallada guryihiinna oo la burburinayo waayeelka iyo carruurta oo baaldoosarro la dul marinayo cid waliba oo dhibaatadiinnaas ka shaqaynaysana waxaan diyaar u nahay inaan tallaabo adag ka qaadno idinkana waxaa la idinkaga baahan yahay inaad kaalintiinna qaadataan mujaahidiintana kala shaqaysaan sidii mujrimiinta laydinkaga qaban lahaa haddii hore la idinkugu siray inay murtadiintaasi dowlad yihiin hadda waxaad indhihiinna ku aragteen inaysan dowladnimo waxba ka aqoonin oo ay mooryaan horar ay yihiin waxaad aragteen inay yihiin tuugo aan naf maal iyo cirdi idiin reebaynin markay diintoodii ka tageen oy gaalnimo doorteen waxaad hadda u jeeddaan inay idinkana diintiinna inay xoog idinkaga saaraan rabaan oo waxaad arkaysaan sharciyadan ibliisnimada ah ay maalin walba xukuumad kusheegooda iyo baarlamaankooda ansixinayaan oo la rabo in laydinku dabaqo la shaqeeya mujaahidiinta xogta la wadaaga gacma wadajir bay wax ku gooyaane aan annagoo hal saf ah cadowgaa la wada dagaalanno dhallinyarada reer muqdisho si gaara waxaan u leeyahay ceeb bay idinku tahay inaad mooryaan murtadiin ah oo hooyooyinkiin hortiinna ku garaacaya indhaha ka daawataan waxaa idinku ceeb ah in falcelintiinnu ku ekaato mudaaharaad iyo qaylo baraha bulshada aad la soo istaagtaan kadibna xabsi la idiin taxaabo halkaasna isla murtadiintii ay dib idiin sii jirdilaan ama dembiyo aydan gelin qasab dusha la idinkaga saaro sidaasna xabsiyo dhaadheer ama dil la idinku xukumo kuwa aan xalay xabsiga godka jilicow ka sii daynay ayay ku jireen qaar sidaas loo soo xiray maantana ilaahay fadligiis kadibna dhiigga iyo dhididka mujaahidiinta xornimadoodii ku helay dhallinyaroy kaalaya oo safka jihaadka soo gala tababarta oo hubka qaata sidaas baad ilaahay cadowgiisa isaga dhicin kartaan una dareensiin kartaan xanuunku idin dareensiinayey haddaad noolaataan sharaf iyo karaamo ayaad ku noolaanaysaan haddaad shahiiddaanna janno iyo raalli ahaansho ilaahay baad helaysaan biidni illaah qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid ugu dambayntii maxaabiista muslimiinta ee ku jeebaysan xabsida cadowga waxaan leennahay idinmaynaan iloobin mar walibana waxaan ka fikiraynaa sidii aad xorriyaddiinna dib ugu heli lahaydeen cadowga idin qafaashayna uu dacarta u leefi lahaa waxaa mar waliba horteenna ka muuqda xadiiskii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ee ahaa adcimu aljaa'ica wa cuudu almariida wa fuku alcaani mujaahidiintuna dadaal walba oo idinku soo furan karaan kama gaabin doonaan inshaa allahu tacaala inta ka horraysana cadowgaas idin haysta hurdo iyo raaxa ma arki doono biidni illaahi mowla albaari allaahu akbar waalcizatu lilaahi walirasuulihi walilmu'miniin wassalaamu calaykum waraxmat allaahi wabarakaatuh wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waxaad wada dhegaysateen allah xafide kelmaddii sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan uu kaga hadlayey howlgalkii barakeysnaa ee muddada tobanka sac qaatay ee ka dhacay xarunta godka jilcow ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugnaayeen saraakiisha sirdoonka nisa ee kooxda riddada soomaaliya markan iyo kadib duulaan qaatay saacado badan guutada istishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgal fariida ka fulisay mid ka mid a xarumaha fadeexadda iyo arxandarada ku caanbaxay ee ku yaalla muqdisho ee lagu kabaano dadka muslimiinta ah mujaahidiinta oo allaha fadligiisa u xoreeyey maxaabiistii cadowga u jeebeysneed dhegtana dhiigga u daray saraakiisha iyo maleeshiyaadkii qaabilsanaa xabsigaasi haddaba maxaan ka naqaan xaruntan iyo taariikhda mugdiga ay leedahay sideese howlgalkan bannaanka u keenay habacsanaanta amni ee xarumaha cadowga halkee ayuu ku dambeeyaa doobiskii iyo faankii hogaamiyaasha riddada warbixin ku aadan waxaa qalinka u qaatay halkanna ka soo jeedinaya walaalkeen suheyb cabdulaahi anigana waa aaminsanahay xaaladda caasimadda inay iska beddasho sideedii meeshaana inay timaado juhdi badan maanta waxa muqdisho ka jira iyo nolosha maanta ka jirta iyo amniga ka jira inuu yimaado waxay deliil u tahay arrintani deliil cad oo markhaati bandoona u tahay horumarka laga sameeyey amniga intuu leegyahay amnigu marka waa manduum booloxooftada faanka iyo goodisku waa dabcigooda eh haddana in kasta oo ay ku jireen degganaashihii ka horraysay duufaanta waxay isku dayayeen inay is-ilowsiiyaan oo ay ka meertaan maalmihii mugdiga ahaa ee soo maray balse isla xilliga masriixyadaas ay jilayeen hogaamiyaasha riddada oo ay digdig lahayeen dariiqyada doobinayeenna dabadhilifyadaas waxay dhanka kale haliyeeye ka mid ah wiilasha islaamka ku jireen diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ay ku fulin lahaayeen duulaan gilgilay tiirarka nidaamka riddada qalqal iyo jahwareerna ku beeray galabnimadii shalay ayay haliyeeye ka tirsan guutada istishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ballaaran ku qaadeen xarunta godka jilacow oo ah goob lagu kawaano dadka muslimiinta ah halkaas oo sidoo kale ah talis iyo xarun ka mid ah goobaha ay ku shaqayso hay-adda sirdoonka kooxda riddada soomaaliya howlgalka oo loo soo qorsheeyey si heer sare ah ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah waxaana goobta wakhtigaasi ku shirsanaa saraakiisha cadowga oo ka doodayay sida caadadoodu ahayd hagaardaamooyinka iyo dhibaatada ka dhanka ah shacabka muqdisho balse mar qura ayaa laga war helay jugta qaraxyada iyo rasaasta sida darandooriga u dhicaysay taasoo abuurtay jawi kale balse ahayd mid u kala duwan haliiyada inqimaasiyiinta ayaana daqiiqado kooban goobta kula wareegay iyagoo toogasho ku bilaabay maliishaadkii iyo saraakiishii qaabilsanaa xaruntan kadibna xabsiga ka sii daayey maxaabiistii u jabeesnaa cadowga waa kulaablaay walaalka meesha weerarka ku qaaday ayaa kulaablaay oge horta meesha waa weeraray gaaladii mallaay mugarab walaalihii maxaabiista ahayaan waa isbedaayin ilaahi baakuna walaalihii way faraxsiinin hadda ayagoo badkaba ayaa gacan ku kaayaan dhammaantoodna dhammaantoodna way dagaalamayeen xarunta haysana mugarab muslimiinta waxaan leenahay oo maanta walaalaha muqdisho gaar ahaan walaalaha muqdisho ka fog waxaan leenahay horta anigu waxaan u taaganahay inaan kalaga digaagahay lumaa inaan daryeelno markaas ka bacdi dadka mustafaakiinta ah ee muslimiin inaan u gargaarno oo ilaahi subxaana watacaala daraadiisa ugu gargaarno maanta ani ani aan kula hadlayo idinka dad aniga xitaa kuma xirna dad wanaagsan kuma xirna dad qaraaradeeda kuma xirna inkaas marka alle subxaanahu watacaala daraadiisa ayaan ugu gargaarno walaalaha inkaas camaliyadan oo loogu magacdaray u gargaaridda dadka dulman ayaa ahdaaftii allaha fadligii mujaahidiintu ay u qaadeen waxaa ka mid ahaa inay soo furtaan muslimiinta ku xirnaa xaruntaasi daqiiqadihii ugu horeeya ee duulaanka ayayna kaamirooyinku soo qabteen tobanaan ka mid ah maxaabiista oo goobta isaga firxanaya kadib markii dib ay xorriyaddooda u heleen isla daqiiqadaas ayaana dhanka kale gudaha xarunta godka jilcu waxaa ka jiray dareen kale oo ka tarjumaya quwadda uu leeyahay qofka ku hubaysan iimaanka kadib markii qaar ka mid ah maxaabiistii saacado ka hor dhibanaha ahaa ay noqdeen inqimaasiyiin garabna u noqdeen walaalahooda u soo gurmaday si dhankooda ay u difaacaan mustadcafiinta kale
maanta insha allahu tacaala faraxsan igu wareysan maalmo maalmaha hadda kadib saacad hadda kadib waa murugsanaa saacad hadda kadib waa faraxsan insha allah waan insha allah waan kusoo hiili karaa insha allah alxamdulilah dagaal malxamad ah oo socday ku dhowaad muddo toban saac ah ayay martigelisay xaruntan maliishaadka riddada ayaana isku keenay wixii cudud iyo ciidan ay lahaayeen si ay u soo badbaadiyaan saaxiibbadooda la tooganayay haliyada inqimaasiyiinta ah ayaana tiro dhowr jeer ah soo jebiyey cadowga heer maliishaadka riddada ay ku qasbanaadeen inay dhuufaysyo ka dhigtaan guryaha dadka shacabka ah ee ku yiilay aaggaasi inta ilaa geeska gees ciidan baa daadsanaa mana soo geli kartid haddana ma- nala kiyaala denshe laayinkii wax ka dhacaya geedaha waa ka- waa- nala kiyaa laga denshe maxaa yaalla marka maxaa xoola ka xaraysanaa naftiyaa la cararnaa anagu war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in natiijada ka dhalatay duulaankii godka jilcu uu yahay dhimashada afartan iyo kow askarta iyo sirdoonka riddada ee nise ah dhaawaca sagaal iyo toban kale burburka sagaal ka mid ah gaadiidka cadowga oo ah kuwa ay wateen maleeshiyaadka iyo saraakiisha cadowga iyo sidoo kale burburka xarunta la weeraray xafiisyada iyo qalabkii ay ku shaqaynayeen waxaana allah fadligii xarunta ka baxsaday maxaabiis aad u fara badan kuwaas oo isugu jiray mujaahidiin iyo dad shacab ah oo uu cadowgu halkaasii ku heshtay howlgalkan ayaa ku biiraya sooyaalka howlgallada lagu soo furanayo maxaabiista muslimiinta ee ku jira xabsiyada cadowga wuxuuna rajo iyo yedadiille u yahay muslim kasta oo jeebaysan oo maalin un sugaya in silsiladda laga furo si kastoo ay muddada xabsiga ugu dheeraato dhibaataduna u badato wehelna ula noqdo cabsida iyo kelinimada waxaa idinka alla imaan doonta maalin uu muslim kasta ka soo xoroobi doono mugdiyadaas dibna uu u heli doono xorriyaddiisa habeenkuna si kasta uu u dheeraado waxa uu leeyahay dhammaad
سنبيد كل الحصون سنبيد كل الحصون maxaabiista muslimiinta ee weli ku jirta jeelasha saliibiyiinta iyo murtadiinta meel weliba ay ku xidhan yihiin waxaan leenahay waxaan dareensannahay xanuunka idin haya waxaan dareensannahay dulmiga iyo tacadigu cadowga idinku hayo qalbigeenninu idinka ayuu idinla jiraa qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam mathalu almu'miniina fii tawaaddihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mathalu ljasad ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri waalxuma rawaahu muslim walaalayaal ogaada marnaba idinma hoganin waxaad ku laabqabowsataan inaanan marnaba ka mashquuli doonin kana daali doonin inaan idin soo furanno maal muruq iyo maskaxna isugu geyn doono sidii mar ay noqotaba aad xorriyaddiinna dib ugu heli lahaydeen waxaad ogaataan inay guusha allah tahay mid muxaqaq ah ballanqaadkiisuna yahay mid fulaya nasriguna qariib yahay insha allah guutooyinka mujaahidiintu waxay u diyaarsan yihiin inay idinsoo furtaan jihaadkana gaarsiiyaan dhulalka aad ku dulman tihiin naftood horayaasha istishhaadiyiintuna waxay baratan ugu jiraan siday dhiiggooda idinkugu xurayn lahaayeen
مهما تطول السجون مهما بنا يمكرون عهد علينا مضى سنبيد كل الحصون aad buu mahadsanyahin walaalkeen suweyb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa markana waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal dardaaranka mid ka mid ah halyeeyadii inqimaasiyiinta ee ka qayb qaatay howlgalkii barakeysnaha ee godka jilcow magaalada muqdisho بسم الله الحمد لله الحمد لله إخواني في الله إلهي سبحانه وتعالى ونقول لي والله وحي إلهي سبحانه وتعالى كبرني وأرغني أنا وحي إلهي سبحانه وتعالى مركب كبري جرني وأنا جماعة أي تفرد أنه دون هاي بها إلهي سبحانه وتعالى كبري جرني أنا إلهي سبحانه وتعالى شل جاسم أنا عبد الله سو مسلم روق ما راي وإيش دوك جلع لوبي ولوبي ما إيش لوبي مسلم روق ما راي وحاول دم الآن يكو هواي شاد وحشيان أما زمان روق ما رايان هيا وحواي in ilaahay subxaana wataala haddii aan nagu jirto oo walaalaheen muslimiinta soo furno ayaa ilaahay subxaana wataala ka baryay alxamdulilah ilaahay subxaana wataala ducadeena waa naga aqbalay alxamdulilah wallahi aniga waxaa umalaynaya toban saac miyaa meelahaas umalaynaya markaan alxamdulilah alxamdulilah ilahaas meesha ku sugnahay alxamdulilah adiga waxa waaye wax ilaahay baryaay wax ilaahay barina waa dhaceen waxay kalena waxaa waaye insha allahu tacaala waana joogaan waa ku sugnahay kuwa qaarkood waa ku sugnahay meesha joognahay waxaan leenahay dadka muslimiinta wallahi aniga wiilashiina soomaaliyeed nahay oo idinka idin dhasheen oo soo barbaariseen oo idinku soo dhaxkureenahay wallahi billahi tallahi wax kale uma soo baxin markii la dhahay duunahan noo sheegay wallahi waa dharasanahay oo waxa way intaan oo waxa inta laisku aadinahay ee dharana u haydo dadka muslimiinta waxa u sheegaynaa duulankani waxaa la dhahaa nusratu lmadluumiin dadkan ku biirsanin waxa waaye kuwii dadka dulminaayo oo waxaway saraakiish ahay misal lagu maqaayo oo gumadahay waalidiinta oo oo mana muslimiinta iyo gabdhaha muslimaadka gabdhaha muslimiinta kufsinaayo holgakan holgakaas oo waxa dadkaasi gaaladan lagu laayi rabo kuwana beedsina waa kuwaas dadka muslimiinta waxaan leenahay noo soo duceeya noo soo duceeya wallahi qof kasta mu'mina oo xorriyad xaasa meel joogo wallahi waxa way waajiba ka saaran in muslimiintan hartee ku jirto in waxa way u gargaaraan oo naftooda dhiigooda aankooda u dhigayaan maalkooda waxa way u bixiyaan والله مسؤول آيات سارن مرك وحن لنا المسلمين ولله سبحانه وتعالى كعبسد وركع كع لله كع كع إن شاء الله تعالى من غير مظلومين من المظلومين والله والله نريد بركة لون لون باقينا وحاول برجار كع لنا وحاول وحن لنا أنا أنا وحاول يجينا وحصلوا متوقعين ما أنت ونوع كوتي والمتوقع شيء في روحي فاقا ذات الله سبحانه وتعالى يعيش يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجنون هذه من أفواك عني والله naftan horta khayr kuma amreyso oo khayr kuma sheegayso ilaahay subxana wataala kacabsada kac kac leeyahay kac kac kac sidaas u kac ilaahay subxaana wataala saddex arrinaa ka nabnaa in ilaahay subxaana wataala gaaladan gacmihina ku halaago in waxa ilahi subxana wataala amarka ikhlaas nooga dhigo ilaahay subxaana wataala jini sahal nooga noqdo ilaahay nastubo insha allahu tacaala ilaahay subxana wataala noo soo bari muslimiinaad tihiin weelishiinaa nahay wax kale uma soo bacin meeshan maal uma soo maal uma soo raadin anaga waxa waye beri kale uma soo raadin wallahi anagoo maanta ku dhex sugan goodka jilcow oo munaafiqiinta markaad ku shiraayeen oo muslimiintan umaadayeen wallahi dara waxaa dhegeysanayay oo hataa iyaga ka tirsan banana oo had ka fiirsaday oo la dhahay mana waa waa la xiray hadna waxaa liigu batay waa waa la idildiray haniha harag liiga xiray waxaa waaye waxaa liigu bootinaya markasta daraga liiga siibay nina kudaara li dhahay markaas ugu dhahay qof oo mana oo hees banaa oo iyaga u sheegaynaya oo oo mujrima warsaas galma muslimiin muslimiin uga gaaraya والله مسلمين waxaan leenahay meeshan dulliya ka jira dulligaas iska dulqaada dulligaas iska dulqaada wallahi wamay adduunyada ha ku raal noqonin dulligaas iska dulqaadaan leenahay insha allahu tacaala muslimiintana nasoo cafiye waa noo soo duceeyaan leenahay insha alla dhammaanta muslimiinta wallahi aaw waxaa mas-uuliyadaas korka saaraynaa inay noo soo duceeyaan wallahi muslimiin badan balaa hataa waa sheegaan ugu dhawaad toban sana xirin wallahi kuwana waa maanta ku shahiideen kuwana agteeda fadhiyaan waxaa leeyihin kuwa qaarkood waa kuwan waa baxsada hataa waxaa waye nina isoo agfiriisay oo mahadis ka tirsan lagu dhiibi kara waad hadi kartaa
لله بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag faafreeb kurarka ayaad degeysanaysaan markan iyo shabeellada hoose mid ka mid a diyaaradaha cadowga ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku burburtay deegaan hoostaga degmada toorotorow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose diyaaradan oo ku qornaa magaca turkiga waxay ku burburtay deegaan lagu magacaabo aqab oo hoostaga degmada toorotorow qof ka mid a dadka deegaanka ayaan arrimahaasi goordhow ka waraysanay waa hagaag dhegeystayaal hadda waxaa qadka taleefonka si toos ah ugu jira qof ka mid a dadka ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada toorotorow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ay kusoo dhacday mid ka mid a diyaaradaha cadowga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waxa u dhacay toddobata iyo afartan saacadda iyada tahay waxaa soo galay qadka diyaaradaha oo oo cadowga ah haye marka khasaaro waxaa ku dhacay inay burburto oo dhib xoog laga gaaro waxaan joogay meesha oo ay ku dhacday agagaarka meel u dhow torturo oo agagaarkiisa ah meel u dhow agagaarkeeda ah waa gartay ee deegaanka aad joogto ee aqab lagu magacaabo ee toorotoro hoostaga maxaa kusoo dhacay diyaarad oo joogto wadanka oo waxa waaye cadowga wata ayaa kusoo dhacay toddoba saa iyo afartan saacadda iyadoo taagan tahay waa gartay marka diyaaradda ma aragtay oo adi ee, indhahaaga ma saartay ha maxaa marka ee, diyaaradda ku qornaa magaceeda magaceeda waxaa ku qoran turkiga waa gartay marka tilmaan naga sii diyaaraddan iyo cabirkeeda intuu la egyahay iyo halka ay kusoo dhacday abirkeeda inta la agyahay markay ay taalo dhulka ay taalo meesha ay ku burburtay ay ku khasaartay tilaabo ahaan shan tilaabo waay waa gartay
laakiin qaabka ay u dhacday hal meel kuma dhicinay oo waa soo burburtay aniga meel u dhow baan joognay marka burburkeedana waxa waaye beeb adiga meel u weyneeday laakiin ayadoo oo horey kasoo dhacday waa gartay indhahaagu maxay qabteen adiga aniga indhahii waxay qabteen ayagoo waxa waaye anaga aan ku taagneen in oo ay ka gaartay khasaare xoog badan ay ka gaartay si oo qaabdara ay u hurtay kolay aa ka kacay ayagoo dhinacoda aa ka kacay marka anigana meelahaasaan ku dhaweynay waan tagnay marka markii aad tagteen ee goobta ay kusoo dhacday diyaaradan oo ku qorna magaca turkish ee dareenka dadweynaha siduu u ahaa bal inooga waran dadweynaha maasha allah wuxuu ku farxay in oo diyaaradda oo oo dhigtay dadka islaamiga ah oo dhigtay meesha habeen imaalin haysay inay qaab xun ay u dhacday ay burburtay ay ku farxeen eebay u farxsanaayeen maasha allah boqolkiiba boqolkiiba marka waxa waaye saasaan leeyahay intii waxa waaye haddana intii aragtay aada maqasheen waxa waaye khasaaradaasa u taal intii had oo deegaankaas oo habeen imaalin dibka u wado maasha allah marka boqol boqolkiiba diyaaradda marka xalay ku dhacday toddoba saa iyo afartan khasaaradaas oo meesha ugu dhacday cadowgaas waxaan ku faraxsanayo deegaanka anaga aan joogno turturi iyo agagaarkii si zaaid aan ugu faraxsanayo maadaama oo diyaarahan oo dhibka wado oo afar iyo labaatan saac dhibka wado ay ku- marka khasaaradaas meesha ka gaartay waa marka si zaaid ah ayaan ugu faraxsanayo deegaankaas dadka jooga islaamka ah الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى faafreebka ayaad degeysanaysaan markan iyo maamulada shaadirada ah ee somalilan iyo puntland ayaa ku dhawaaqa inay samaysteen iskaashi amni iyo mid siyaasadeed haddaba maxaa xilligan ku soo beegay qodobkaas iyo sidoo kale taliyaasha sirdoonnada dowladaha itoobiya iyo kenya oo xasan gurgurta ugu yaray magaalada kismaayo iyo kulamo halkaas ka socda dowlado gaala ah oo dadaal ugu jira sidii ay axmed madoobe iyo gurgurta u wada hadashiin lahaayeen ku soo dhowaada waxaad xubinahaas ku dheegeysanaysaan xubintii adaaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgalladii ugu dambeeyey howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay shan askari oo ka tirsan maleeshiyadaasi dhanka laamu ciidamada mujaahidiintu waxay shalay dagaal culus ku qaadeen xero ay ciidamada saliibiyiinta kenya ku leeyihiin deegaanka milimaani ee gobolka laamu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta balse ay xooga ku haysato dowladda siliibiyadda ah ee kenya inta uu socday dagaalka waxaa burbur xoogan uu soo gaaray xafiiskii isgaarsiinta iyo qalabka halkaasi u yiilay ciidamada siliibiyiinta kenya ee la weeraray dhanka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal gaar ah ka fuliyeen hotel ku yaal xaafadda koona b ee magaalada mandheera oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee kenya ay gumaysato howlgalkan oo ah mid qorshaysan ayaa allah fadligii lagu dilay shan ruux oo gaalo saliibiyiin ah iyo dhaawaca afar iyo toban kale waxaa xusid mudan in hoteelkan ay mujaahidiintu bartilmaamaysadeen uu yahay goob ay ku kulmaan gaalo jinsiyado kala duwan leh iyadoona kadib markii uu dhacay howlgalka ay soo caga dhigteen goobtaasi diyaarado kuwaasi oo daabulay bakhtiyada iyo dhaawacyada saraakiishii iyo xubnihii kale ee gaalada ee ku waxyeeloobay howlgalkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sirdoonada kenya iyo etoobiya oo madoobe iyo gurguurtee ku kulansiiyey kismaayo madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kadib dhexdhexaadin ay sameeyeen sirdoonada dowladaha siliibiyiinta kenya iyo etoobiya xafiiska madaxtooyada gurguurte ayaa shaaciyey in uu madaxa kooxdaasi riddada ah tagay magaalada kismaayo wuxuu xafiiskani ka gaabsaday in uu sheego cidda uu halkaasi u tagay halka xafiiska axmed madoobena uu iska ilaaliyey ereyga madaxweyne isaga oo sheegay in uu magaalada kismaayo ku soo dhoweeyey xasan gurguurte iyo wafdi uu hogaaminayo qoraalada labada dhinac ayaa muujinaya in dhinacyada oo weli isdiidan la isku keenay wafdiga xasan gurguurte waxaa la socday xubno kala duwan oo uu ka mid yahay murtadsan buloolshe taliyihii hore ee sirdoonka riddada ahna nin jaajuus u ah xabashida etoobiya kulansiinta labada dhinac iyo dhexdhexaadinta waxaa leh taliyaasha ugu sarreeya ee sirdoonada kenya iyo etoobiya nuuraddiin xaaji oo ah taliyaha ugu sarreeya ee saliibiyiinta kenya iyo ridwaan xuseen oo isagana ah taliyaha ugu sarreeya ee hay-adda sirdoonka saliibiyiinta xabashida etoobiya ayaa si weyn uga soo shaqeeyey in la kulansiiyo labada dhinac sida lasoo warinayana hadda ku sugan magaalada kismaayo lama oga waxaa ka soo bixi doonaa kulanka u dhexeeya murtadiinta kale ah axmed madoobe iyo xasan gurguurte oo muddo hal sano ku dhow ay ka dhex taagnayd xiise siyaasadeed oo gacan ka hadal gaartay sababtayna dhimasho iyo dhaawac badan oo soo kala gaaray saraakiisha iyo ciidamada labada maamul ee muqdisho iyo kismaayo waxay sidoo kale tani kusoo beegmaysaa xilli maalmo ka hor uu madoobe ka mid ahaa siyaasiyiin ku kulmay magaalada nairobi ee caasimadda u ah kenya halkaasna kaga dhawaaqay gole ballaaran oo ka dhana xasan gurguurte kaasi oo ay ku midoobeen maamulada jubbaland puntland iyo golaha madasha mucaaradka ee samatabixinta isugu yeeray waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulada puntland iyo somalilan oo markii ugu horreysay ku dhawaaqay in ay samaysteen iskaashi dhan walba ah kadib kulamo qarsoodi ahaa oo maamulada dabadhiliifyada ah ee somalilan iyo puntland ku dhex maray dalka dibaddiisa ayay ka soo saareen warmurtiyeed cusub oo ay ku caddaynayaan wixii ay isla garteen war-saxaafadeed wadajir ah oo ka soo baxay labada maamul ee fadhiyadoodu yahay garowe iyo hargeyso ayay ku sheegeen in kulamo heer wasiir ah oo ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya ay ku falanqeeyeen isbedelada ka jira geeska qaaradda afrika ayna isla garteen heshiis u badan iskaashi amni iyo mid siyaasadeed maamulada puntland iyo somalilan ayaa sheegay in ay samaysteen xiriir dhowr jiho ah ayna iska kaashan doonaan dhammaan wixii halis gelinayaa jiritaanka maamuladan oo ay ugu horeeyaan la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada oo ay ula jeedaan la dagaalanka mujaahidiinta al-shabaab wararka ayaa intaasi ku daraya in tallaabadan oo ah midii ugu horreysay oo ay qaadaan maamuladan ku wada xiran etoobiya iyo maraykanka looga gol leeyahay sidii ay cadaadis u saari lahaayeen maamul ay xukuumadda muqdisho bilo ka hor ka dhistay magaalada laascaanood ee gobolka sool kaasi oo cabdiraxmaan ciro iyo siciid deni u arkaan mid halis ku ah jiritaankooda aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed maxay tahay hadaleynta maanta taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadaleynta ugu weyn ee maanta iyo ilaa xalay baraha bulshada ka taagnayd waxay ahayd weerarkii inqimaasiga ee ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen dhismaha xarunta godka jilicu ee magaalada muqdisho oo ah xarun ay leeyihiin sirdoonka kooxda hiridada soomaaliya ayna ku ciqaabaan dadka muslimiinta ah ee xabsiyadooda sida dulmiga ah ugu xiran howlgalkan ayaa si weyn u qabsaday baraha kala duwan ee bulshada soomaalida iyo warbaahinada caalamiga ayaana si weyn u hadalhayey warbaahinada caalamiga ayaa sidoo kale qorayey khasaaraha ka dhashay weerarkan inqimaasiga ee ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen dhismaha godka jilicu ee magaalada muqdisho xubintiina bashiir caawa waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan qeybaha dhexena waan isla soo gaarnay markan iyo jubbada hoose boqolaal ka mid a bulshada muslimiinta ee ku nool deegaana ka tirsan jubbada hoose ayaa si weyn uga faa'idaystay mashruuc isugu jira dacwo iyo daawo oo maamulka wilaayada jubbada hoose uu gaarsiiyey deegaanada joora iyo deegaana hoosaga degmada afmadow ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kadib safar qaatay muddo shan iyo toban cisho oo uu hogaaminayay sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa ay ku soo mareen deegaana ka tirsan wilaayadaasi gaar ahaan degmada badhaadhe deegaanada hoosaga iyo sidoo kale deegaanka weelmaarow waaliga waxaa safarka ku welinayay rag ducaad ah iyo dhakhaatiir dadka baaris u samaynayay daawooyin lacag la-aana siinayey haddaba dadka daawada ka faa'idaystay tiradooda waxa ay gaaraysaa kun iyo shan boqol oo qof dhanka dacwadana waxaa jiray muxaadaraad iyo aflaam jihaadi ah oo dadka brojector looga daarayay waxaana ka faa'idaystay dad lagu qiyaasay laba kun oo qof xaflad lagu soo gebagabaynaya xamladaas waxaa ka hadlay sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bismi illahi alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasali allaahuma wasalama calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمسه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا الله سبحانه وتعالى بمهد إسكله nagu kulmiyey howlkan oo khayrka badan leh annagoo maanta ugu tashanayno litakuuna kalimatu llahi hiy alculya wa kalimatu aladiina kafaruu sufla allahaas baa mahad iska leh subxaana wa tacaala baad alxamdu lilahi tabaaraka wa tacaala kadibna waxaa mahad iska leh beelwiinta degto muxaafadada joore gaar ahaan beesh haddaan dhah joogno beeshii harte waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran wa axsana allaahu ilaykum wa baaraka allaahu fiikum beesha waxaan ku ognahay wanaag iyo khayr baan ku ognahay halka haddaan joogno waa macad oo iyaga ay furteen ubadkooda u fureen waxaana ay ku dhiseen waxaa markan loo baahan yahay inaan sii dheerayno ummad haddii jirto waxay sharaf ku yeelanaysaa ama qiimo ku yeelanaysaa ama horumar ku gaaraysaa diinta u gargaarideeda kitaabkan iyo sunnada nabaga calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay subxana wa tacaala na siiyey oo nabageen calayhi salaatu wasalaam noogu soo dhiibay oo ilaahay nagu tilmaamay kuntum khayra ummatin ukhrija linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhowna can ilmunkari ilahay nagu tilmaamay khayrid nagu tilmaamay waxaan ku halag karnaa in aan dhagan gelino haddii diintan loo nusreeyi waayo waan dalloobaynaa qiimana ma yeelanayn nooc kastaan ahaano inaan ku dadaalno markaan marka koowaad ubadkeen inaan ku tarbiyeyno diinta in aan furno madaaris aan furno qof kasta oo mas-uul ah guri baa joogaa dad baa mas-uul ka yahay qof kasta meeshii mas-uulka ka yahay haddii awood iska saaro juhdi ku bixiyo waxay noqonaysaa meel weyn baa gaaraysaa taas marka guud ahaan waxaan leeyahay khiyaaray inaan ku dadaalno juhdina aan ku bixino maanta waxaa tihin dad madaysan oo hal suldaan oo ayaga bes ay doorteen ay samaysteen cid kale aan u dooraneen oo u dooran oo u taagan laakiin waxaa la yidhi lain shakartum la aziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid waxaan idin dardaarmaya khiyaaray midnimada wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu midnimada in lagu dadaalo waxaan idin dardaarmayaa kitaabka allah subxaanahu wa tacaala oo kitaab qur-aanka ah iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ee qof goone ah oo maanta lagu tirinaya maa jira qof goone ah oo iskale maa jira qof goone u tirinaya maa jira war kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ku dhegno goos dambeedka aan ku qabsano aan ku camalfalno ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala noo suurtageliyey dadkii shaqadan waday ee maanta laga soo bilaabo meeshii lagu tilmaamayay buush buush laga soo bilaabo ilaa ilaa koroma intii u dhexayso waxay tabartooda u hagaarsiiyeen allah baa ku mahadsan walaalaa waxay ii sheegeen markay ii warbixinayeen dhakhaatiirtii oo howshan waday waxay iga warbixiyeen dadkii daawo la gaarsiiyey aan wax siinay markii la xisaabiyo kun iyo shan boqol iyo laba kun meelahaas taqriiban dadka waa gaaraysay bay dhaheen dadka dacwada la gaarsiiyey oo risaalada maanta gaartay oo dadkii hambaarsanaay hujada ka dhacday oo maalinta qiyaama haddii ilaahay dad gaarsiiyo ay dhihi doonaan ilaahayow waa gaarsin ilaahayow waa gaarsin ay dhihi doonaan laba kun meelahaas waa gaaraysay bay ugu dhaheen walaalaha xurmadii shaqadaas waday jazaahum allahu khayran ilahayna ha barakeeyo miisaanka iyo xasanaadka ilahay u saaro intaa markaan wax yaro oo tabar wey marka muhiimadda akhyaaray waxaan warkay ku soo gunaanadayaa ku gebagbaynayaa awalan allah subxaana watala aan ku tiirsan wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin thaaniyan inaan isku tashano inaan isku tashano waxaa ula jeedaa akhyaaray cid kale iyo meel kale ayaa ku tashanin aniga isku tashan waxbarashada aniga iskugu tashan horumarka adduunyada ah aniga aan isku tashino aniga aan isku tash haddii aan isku tashinin walaalayaalow adeerayaal qaraaboy haddii aan isku tashinin waxaa lanoo keenaya wax meelka laga soo waariday ogaada wax meelka laga soo waariday baa lanoo keenaya ogaada dhulka hadda aan dhulkan ah oo aan joogno waa dhul hodan ah barwaago ilaahay geliyey nicmo ilaahay siiyey oo dhululka aan laga helaynin oo beer leh oo wax kasta leh waxay u baahan tahay intii aan isku tashino inaan wax ka qabsano beri waa ka tegayna ogaada halkaa ma joogayno waxaan leeyahy marka akhyaaray walaayadiinna garab igaashan baa idin tahay waa idin garab taagan tahay idinkana hala idinka halo dhaqaaqayo oo wax qabsanaayo oo wax samaynayo markaan xafladdii iyo hooshii socotay maalmahan socotay daawadii iyo waxqaybintii iyo dacwadii iyo hooshii socotay jazaakum allahu khayran galabta halkaan ayaa ku gebagabaysanaynaa ilahayna waa ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala intaan iyo in ka badan ilahay noo suurtageliyo ilahay baa ka rajaynayna subxana wa tacaala jazaakum allahu khayran wa axsan allahu ilaykum baraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay suldaan mahad iyo suldaan maslax oo labadow ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية المباركة ألا أن أمهد علينا عليه إسكوكا كان مكان كان شرفت بدن runtii waa nimco rabbi looga mahadceliyo nimcooyinka rabbi uuna siiyey waa fara badan yihiin alle wuxuu leeyahy wa in tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuha nimcada haddaad baarbaartaan oo aad tiri- aad maqdaan inaad sheegsheegtaan tirisaan ma koobi kartaan marka ilaahay ginoo nicmeeyey baan mahad u celinaynaa uma waxaan mahad u celinaynaa martida sharafta leh ee noo imaatay sheekh axmed abu yuunus waan u mahad celinaynaa booqashada uuna soo booqday iyadoo xaalado badan ay jiraan waxaan leenahay allah kaa ajirsiiyo safarkaaga iyo booqashadaada allah kaa ajirsiiyo waxaa kaloo farxad gaar inoo ah haddaan nahay walaayada joorre weli nama soo marin intana wujuuh oo mas-uuliyad degmo ka badan horfariisatay joorre ku qaabishay waa taariikhdii noo koowaadaan u malayna kolley anigu maana arkay aada baan ugu faraxsan nahay mar labaad iyo mar saddexaad waa in soo dhaweyneynaa soo dhowaada insha allah waxay soo dhaweyskaas ka badanna akhyaarta iga dambeyn doonaan wajasaakum allahu khayr waxaa la yidhi waa hadalka waa waad ka tegaysaa wax badan baa hilmaamay isbuuc hadda aan soo dhaafnay safarkan waxaa nooga soo hormare rag kale oo meeshan aan waqti badan ku wada qaadanay waxaa la keenay daawo daawada waxaa laga soo bilaabay degmada badhaadhe ilaa waxay gaartay korimi intana yedi tuulooyinka dhammaan ilaa buushbuushle iyo saddex lagood quuriga xeebta way gaartay waxaa barbar socday dacwo diini ah muxaadarooyin muhim ah oo rag culamo ay mataqaanaa jeedinayaan ehel u ah muxaadarada dadkana fahansiini karo mawduuca laga hadlayo aada baana looga faa'iidaystay runtii wax loo baahnaa weeye daawadaas isbuucanba way nala joogtay hadda waxaa meelaha badan way soo martay wax u dhiman ma jiro tuulooyinka waa la soo wada maray daawadaa kadibna waxaa na soo gaaray waaliga gobolka جزاكم الله خيرا بالله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويضيعون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الله سبحانه وتعالى يعني مدعلننا الله نمعوين كي سفر ربضا نوقل لذيستي ورواقوين كان نعمة الإسلام والإيمان amnigan iyo barwaaqadan allah subxaana wa tacaala nuu galladaystay uu intahay nacmat lislaam waliimaan allahasaan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa walaayadeena jubbada hoose waaligeena sheekh axmed abu yunis iyo makaatiibtiisa kala duwan ee sida wanaagsan noo maamushay ugu soo booqatay deegaanka joorre aad baan ugu mahad celinaynaa sidoo kale waxaan leeyahay maadaama waaligeena uuna soo booqday maanta deegaanka joorre marti uu noogu yahay aad bay waxay noogu tahay sharaf iyo wanaag isaga oo maxaan ku idhahdaa arrimaha qoyska ee tafaqud ahaan ku sameeyo maanta maxaan ku idhahdaa jihaadka bariga afrika socdo gaalada lala dagaalamayo ee dhanka kalena maxaan ku idhahdaa walaalaha ay noo galab istaageen bugtada maxaan ku idhahdaa reer joorre in la daaweeyo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa insha araxmaan annaga haddii aan nahay dadka deegaanka reer joorre waan soo dhaweynaynaa walaayadeenna markaan ka warbixiyay lajnadii uu soo diray waaliga uu mas-uul ka ahay walaalkeenna madaxu ka ahaa sheekh axmed arrin badanay qabteen deegaano badanay mareen badhaadhay shaqada ka bilaaween aniga walaalka suldaanka sheekh mahad waxbay naga soo rooyeen badhaadha shaqada ka bilaaween shaqo badan ay qabteen aniga deegaanka si fiican uma aqaan laakiin shaqo badan ay qabteen ilaa xeebtay tegeen way soo noqdeen deegaankan jorran ilaa iyo waxay tegeen karomo meelo badanaa la tegey shaqo badanaa la qabtay ikhtitaamkii shaqadayna kolley maantaan u fadhinaa marka waxaan leeyahay waali soo dhowow shaqadii addoo dirtay si wanaagsan ay u dhacday ehelka dadka halkan deganaa aad bay ugu farxeen shaqadaas way soo dhoweynayaan marka insha raxmaan hadduu ilaah yaraado annagana ka waxaan leenahay salaadiin ahaan arrintaa ayadaa aan soo dhoweynaynaa waxaana codsanaynaa insha raxmaan in deegaanka maadaama daraf uu yahay si gaara gacanta loogu qabto ilaalo fiican ka warqabaasho badan maanta sida aad samaysay oo noogu timid inaad mar walba naga soo warraadaysid aad ka warqabaatid eelkaa degan maxaan ku irahdaa deegaanka jorre ee taa ayadana insha raxmaan waxaan ku leenahay si gaar ah isha ugu qabo annaga deegaanka halkaas maqarka uu ku dhisan yahay waa deegaan amni ah meeshan dadkeeda waxay u baahan tahay in laga warqabo lagu soona noqdo la wacyigeliyo deegaanka wuxuu u baahan yahay dacwo fara badan in la geliyo nabigeena caleyhi salaatu wasalaam ujeeddada ugu horreysa iyo hadafka weyn uu qabto waxay dadka dacwad ugu yeeri jiray oo dhex socon jiray annagana waxaan codsanaynaa insha raxmaan walaayadan ka codsanaynaa in dacwada reerka loo badiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu haddaba dhanka kale aan eegno sidee bulshada deegaanadaasi uga faa'iidaysteen mashruucii baarista iyo daawooyinka lacag la'aanta ah
waxaan ku sugan habeel maaro waxaa walaacadu waxay keentay maasha allah daaweyn ay keentay oo cayaal iyo qof weyn iyo dumar iyo ragba isugu jiro hadeertan waxaan qaatay daaweyn qalajiyo agfashin ah sidoo kale gaaska murqa xanuunka intii waa la isiiyey maasha allah ilaah ku maasan walaacadana waxaan leeyahay qaraal hadinsiiya tuhu walaal waa anigoo qadar axmed cabdulaahi ah waa weel marow walaala maanta waxaa ka jiro wadaadada walaayada islaamka waxaa duhurka naloo nala wacdiyey khudbadii waa nala wacdiyey maxaan ku ihahdaa kitaabo iyo diinaa naloo akhriyey daawaa naloo keenay waa nala siiyey daawadii hadda nala siiyey niyo waxaa ka mid fashinka ka mid ahaa maxaanku idhaahdaaya dhabar xanuunka iyo diglofinka daawo badanaa nala siiyey kaasoo qayr allaha siiya daawaa nala siiyey magacay waa haashim yuusuf aadan waxaan ku suganahay deegaanka la yihahdo koromi oo johore loo yaqaano gobolka jubbada hoose maasha allah tuulada walaayada imaatay daaway bixisay in qof kasoo xanuusnaa haddan teeda kale meeshaan joogno farmashiya ma lahan oo xitaa shaqsa lahaado ama sudona ahaado waa meel iska tuulo ah farmashiya ma lahan marka maasha allah aykaa imaaday alxamdulilaah maanta qof walba waa nicmaystay daawadiis waa uu helay cudurkiis waa waxaan rajaynayna insha allah inuu qof walba ka bogsado biidnillaah waxaan joogaa tuulada koromi ayaan joogaa meeshaasaan ku noolahay magaceygana waa faadimo cabdi ibraahim magaalada maanta walaa wax dhiboo ka jira male maasha allah daawaan qaadanaynaa daawo dhammaan dadka qof yar weyn qof waayeela qof dhexaada cunug yar kunaas nuugayo dhammaan dadka dhan intii nool oo naf ku jirto dhan ha yarada ha weynada qaadanayaan magacayga waa faadimo ibraahim waxaan joogaa deegaanka santaarab maasha allah walaayadda islaamiga ayaa noo keentay maanta daawo daawo ayaa lagu bixinayaa deegaanka santaara maanta annaga waa maasha allah wayna soo dhoweeyeen daawooyin fiicanaan ka qaadanay nin walba wuxuu sheegtay cudurkiisa daawadiisa waa la siiya maasha allah mujaahidiinta ilaahay madaxooda kor ha ka dhiga gaaladan ilaahay dalka ka jebiyo waxaan joogaa magaalada santaaro la yiraahdo waxaa la yiraahdaa cabdi axmed cabdi marka halkanaan imaaday daawaan soo doontay alxamdulilah dadka islaamka daawada si fiican bay ii siiyeen xanuunkaygaan sheegto waa lii wareystay daawada amud tay un baana lee siiyey maxamuud cali waxaan joogaa sandaaro waxaa noo yimid qolo wadaadada ka mida daawo bay noo keeneen waxay keeneen waa naloo muxaadiriyey muxaadaro sharaf badan oo aad u qiimo badan oo haddee wixii muslim ay aad ugu riyaaqeen oo ku qanceen baa ka jira gacanyaa caagana cabdi jacali baan joogaa rag walaalaha waynoo imaadan daawe noo keeneen waa mahadsan yihin ilaahay baan ku mahadinayna aad baan fiican nahay daawada aniga iyo xelahayga iyo ilmahayga dhan waan soo qaadana daawada haa malaaria ku jirtaa gaas baa ku jiraa xanbaabayaa ku jiraa teefod baa laga helaa wax kastoo laga helaa maxaa waxaa weeye xanumaa biyaha iyo gaaska weeye iyo qalajo weeye iyo malaariya way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol allah barakeeyo aad bay mahadsan yihiin
magacayga waa qiijo bashiir xasan ee tuulada jiri caali baan ka koobnahay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin walaayada islaamka masaaka waxay noo keentay daawo aad iyo aad u qaymo badan alxamdulilahi rabbilcaalamiin jazakumulaahi khayr way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol annakan iyo caruurtayna ciyaalkayna aad iyo aad baan ugu faraxnay waxaa la yidhaahdaa jaalle faarax cali waxaan joogaa jadacaaley alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad xanuun kadib meesha dhaq- dhakhaatiir baa noogu imaatay saaka wilaayada nagu soo booqatay aad bay u mahadsan yihiin waxyaabooyin fara badan bay noo keeneen daawo way noo keeneen dacwo way ka noo keeneen alla ka cabsi daawo ayna siiyeen daawaan qaatay dhaq- xanuunkaygaan sheegtay daawo aad tayo u leh oo wanaagsan baa lii siiyey daawadina waan qaatay aad baanay u mahadsan yihiin waxaan ka codsanaynaa inay had iyo jeer lugta nagu hayaan oo ay daawada noo keenaan oo nagu soo celceliyaan laa dowla ayaga ahayn ma hayno een, dada ayaga ahayn ma hayno annaga walaayada ma ku hoos noolnahay ilaahay ka sokow marka insha allah waxaan doonaynaa inay aad dhakhaatiir tayo leh een, oo cudurada iyo xanuunyada iyo caruuraha iyo naagaha iyo dadka kulli la socdaan inay noo keenaan had iyo jeer nagu soo celiya nagana warhaayaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku soo dhoweynayaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin anigoo joogo tuulada dalaayadda degmada badhaadha hoos tagto alxamdulilahi rabbilcaal waad ku mahadsantihiin salaan kadib een, ku soo dhowaada gogol wanaagsan gacmo furan gogoshaas sharaftale ku soo dhow haddaad ku qadiin aduq waa reerkiinni alxamdulilah rabbi daawada noo keenta waa ku mahadsantihiin waxaan codsanaynaa daawadaas aad noo keenteen in nagala sii caawiyo sida beeraha oo kale beeraan u dhib qabnaa aan danyaray baan nahay halkaasaan degannahay walaalaha waxaan ka codsanaynaa inay beera noo maalgeliyaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga xaliimo cumar axmed waxaan ku noola degmada badhaadhe badhaadhe waxaan dareemaynaa maanta walaayadda islaamka ayaa daawo bixinaysa oo na siinaysa aan kusoo dhaweyneynaa daawada la iska siiyo waxaa ka mid ah een, malaria sida gorayaanka sida infectionka sida daawada gaaska guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobo xiisila aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee noo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu